Abuukar Xasan Isaaq oo ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa bilaabay inuu ururiyo tabarucaad loogu talagalay in lagu codsiiyo qoysaska danyarta ah kuwaas oo ku nool kaamka magaalada Beledweyne islamarkaana bulshadii ganacsatada ugu baaqay inay door muhiim ah ka qaataan sidii loo farxadgelin lahaa carruurta danyarta ah. Waalidiinta ayaa xiliyadan oo kale ka fikira inay carruurtooda codsiiyaan walow dadka danyarta ah aanan awoodin inay wax u iibiyaan maadaama ay ku adag tahay helitaanka wixii ay cuni lahaayeen. Abuukar Xasan Isaaq ayaa raadiyo Beero uga warramay waxyaabaha ku dhaliyay inuu bilaabo barnaamijkan.
waxaan ka mid ahay ganacsatada sidoo kalenta waxaa ka mid ahay safunfalayaasha waxaan wadnaa barnaamij ah taburucaad oo aan ugu talagalnay sidii aan u ciidin lahayn waxaan ugu soo food leh maalmaha loo dabaaldegi doono ciidda maadaama aan soonkii uu gabagaba yahay waxaa jira maalinta ciidda ah dad aanan haysanin waxay ku ciidaan aanan haysanin waxay lasoo shardi tagaan ay la yimaadeen goobaha farxadda ha aan haysanin waxay cunaan iyo waxay ku ciidaan aan haysanin inay maalintaas garab qabtaan dadka muxsiniinta ah ee soomaaliyeed iyo qof walba oo islaamaba waxaan leeyahay walaal maalinta ciidda ah ee adiga aad wax u diyaarsanaysid ee maantaba aad suuq u taagantahay ama berri ama shalay aad usoo taagneed waxaa jiro dad aanan awoodin inay suuqa tagaan wax kasoo gataan xitaa waxay cunaana aan haysanin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool qoysas danyar ah kuwaasi oo ku jira xeryaha barakacayaasha iyada oo aan awoodin inay ciidsiiyaan carruurtooda